Magaalada Burco ee xarunta maamulka gobolka Togdheer ayaa lagu soo gabagabeeyay tartan ciyaaraha kubadda cagta oo ay taabagelinaysay dallada tala-wadaag ee magaalada Burco, kaasi oo loogu talagalay is-dhexgalka bulshada. Munaasabadda xiritaanka ayaa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka socday dowladda hoose ee magaalada Burco, dhalinyaro, haween iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Guddoomiyaha dallada tala-wadaag oo taabagelinayay tartanka, Maxamed Cige Salaad ayaa ka warbixiyay heerka uu soo maray tartanka.
laba koob bay ahaayeen labadaa koob mid wuxuu ka socday labiyo toban kooxood buu ahaa oo wuxuu ka socday garoonka lixda stadium ka labaadna wuxuu ka socday garoonka cagaaran ee iicog stadium ee magaalada burco oo isna wuxuu ahaa labiyo toban kooxood Een, sagaal iyo labaatankaa kooxood ayaa waxa weeyaan nasiib halkan wuxuu keenay laba kooxood oo ka mid a Een, intii kale ee akhlaaqda iyo ciyaar wanaagga iyo sharafta iyo karaamada lahayd intii wareegaas socday iyo maamulkii gacanta ku hayeyna waxaan leenahay waa sharfantihiin Qaar ka mid ah marti sharafta ka soo qayb gashay munaasabaddan lagu soo xirayay tartankan ayaa u mahad celiyay dallada tala-wadaag oo taabagelisay tartanka.
marka labaad waxaan u mahad celinayaa shakhsi kasta oo ka qayb qaatay een, tartamada ka socday iicug stadium iyo lixda stadium sidoo kale waxaan u mahad celinayaa duqa degmada burco mudane cabdirasaaq ibraahim cabdi oo jaayisadaha halkaa yaalla isagu een, noo gartay oo dhallinyarada u gartay isagana mahad gaar ayaa u dhaqayaa waxaan u mahad celinayaa dhallinyarada tala wadaag oo gobolkan iyadiyo dhallinyarada kale ee caynaan ay ka yihiin baal dahaba oo la'aantood wax badan oo gobolkan laga qabtay aanay suuro galeen annagu cid kasta oo dhallinyarada garab taagan ama dhiiri gelinaysa oo mihnadooda ku dhiiri gelinaysa waan soo dhoweynaynaa aan uga mahad celinaa dhallinyarada garatay ee dala- talada tala wadaag aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa dhammaan waxaan ugu baaqayaa ee kale wixii dallado ee la mid ee talawadaag ee gobolka ka jira inay saas oo kale dhallinyarta isku barbar taagaan howlaha noocan oo kale ah ay qabtaan